بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كيلوات kitaabka safiinatu salaad huma intaa ka bacdi yejibu waxaa waajib ku ah calayhi qofkii mukalafka ahaa ee muslimka ahaa dushiisa huma dabadeed yejibu waxaa ku waajiba calayhi dushiisa calayhidaas waa calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin qof kasta oo muslima oo baaliq ah qaangaar ah oo caaqil ah waxaa waajib ku ah an yatacallama inuu barto shuruuda salaati salaada shuruudeeda iyo wa arkaanahaa salaada arkaanteeda iyo wa mubdilaatihaa salaada waxyaalaheeda buriyaha waxyaalaha buriyaha salaada waxa weeyaan qofku ha tukada ee tukashada waxaa ka horeysa horta inuu barto shuruuda salaada shuruud waxaa la yidhaahdaa shardigu waxa weeye salaada ka hor intaan la gelin waxa qofka looga baahan yahay inuu dhammaystiro salaada ka mid maaha salaadda wax ka horeeya wey intaan la xihan ka hor baa lagaa rabaa waa shuruud arkaanna waxaa la yidhaahdaa rugni iyo faral waa isku mid waxaa la yidhaahdaa salaada gudaheeda intii la galay waxaa imaanaya oo salaaddii ku dhex jiraa rugnigu salaaduu ku dhex jiraa ama faral waa isku mid salaaduu ku dhex jiraa isagu inaad rukuucdid arkaantii bay ka midta salaaddii bay ka midta oo ku dhex jiraa qeyb ka mida wey jus ka mida wey rugni kaasaa la yidhaahdaa wa mubdilaatihaana waa waxyaalaha salaada burinaya oo kitaabku inoo sheegi doono mubdilaatu salaad baa la yidhaahdaa intaa inuu barto baa ku waajiba qof kasta oo muslim ah oo baaliq ah oo caaqil ah waaya fa shuruuduhaa marka shuruudda u horeysa soo maha fa shuruuduhaa salaada shuruudeedu ithnaa cashara toban iyo labo wey shuruudu haa haa oo salaadee damiirku noqonaya ithnaa cashara toban iyo labo wey toban iyo labadaasba waa salaada intaan la gelin ka hor waxyaalaha la rabo shardi ah in lala yimaado alawalu kan ugu horeeya dahaaratu thawbi marada dahaaradeeda wey daahirnimadeeda iyo walbadani jirka dahaaradiis iyo walmakaani makaanka makaanka qofku ku tukanaya wey saddexdaas waa inay daahir ka yihiin min annajaasaati wax allaal wixii najaasaada dahaaratu thawb maradii waa inay daahir ka tahay marada dahaaro qabkeeda waa maxay maradii wax kasta iyo wixii qofka uu markaa wato oo dhan qofka tukanaya wuxuu xambaarsan yahay wixii la kulmaya wuxuu taabanayo waa inay daahir yihiin badankiina waa inuu daahir yahay badanka afkaa ka mid qofka afkiisa waa inuusan najaaso ahayn dhiig iyo waxaa hadduu leeyahy waa inuu ka luqluqdo sankiisaa ka mid a sanka gudihiisa macnaha haddii najaasa saaran tahay waa inuu iska nadiifiyo dhagaha iyo indhaha ka mid a wixii najaaso ah waa inuu ka daahir yahay badanku wal makaanina waa maxay waa meesha uu ku tukanayo booska uu taagan yahay min anajaasaati intaan najaaso waa ina daahir ka yihin waa najaaso kastoo aan la cafin najaasadu waa wax la qurumayso salaaddu inay asaxdo bay najaasadu diideysaa mar haddaan rukso la haysan najaasa maxay ta najaasooyinkiibaa qeybo ka mid a lagu tirinaya qeybo ka mid a najaasooyinka lagu tirinaya wahiya najaasadu alkamru khamradi wey kow waxaa ka ah waxaa qurunkaaga khamrada ah waa adduunka hadda kusoo faaftay wixii wixii la doonaha laga sameeyo shay la yaqaano oo fiicnaan jiray haddii laga sameeyo laakiin wixii khamro isku bedelaan waa khamro khamrooyinka qaar baa zabiibka iyo timirta iyo laga sameeya geedaha caadiga ah iyo cinabka iyo waxaas waa khamro mar haddii wixii wax ka waalinaya geeda la isku dardaro xalaalah oo si inta laga dhigay wax wax ka waalinaya ay ka soo bixeen bay khamradu noqonaysa qaar baa inta dhowr beri meel la dhigo oo markaa ka bacdi saddex beri iyo ka badan ama ka yar bay wax ka waalinaysa najaasooyinka wax allaale wixii najaasaa bal qaybo ka mid a laguu tirinaya najaasadu waa khamrada koow wal bowlu kaadidii weeye labo wax allaale wixii kaadiya ayib dhagaxa xataa kaadida soo raaca kaadidu intay qofka ka timid kabacdi haddii dhagax soo raaco ama kaadidii dhagaxu la soo baxo dhagaxaas ama quruuraxaa soo baxay waxaa la xukumayaa inuu najaasanimadiis hadii la yidhaahdo waxaan mar hadduu ka dhashay marna wuxuu waa wax guntamay oo kaadidii lafteedii waaba najaaso marna waa najaasoobay oo dhagax meel najaaso le soo maray weeye khamradii iyo wal bowlu kaadidii iyo wal qaa'idu saxaradii qaa'id marka la yidhaahdo waa waxa bani aadamka ka yimaadaan xoolaha hadduu ka yimaado iyo xayawaanka kalena war rawthu digaa la yihahdaa bini aadamka waxaan ka imaan rawth baa le digo waxaas waa wawada najaaso waxaa ka mid a waddamu dhiiggii dhiiggii waa najaaso xataa maa yabqaa cala alaxmi walcidaami buu yihi hilibka kan saaran dhiigga saaran iyo lafaha neefka marka la qalo waa un dhiig laakiin isaga waa la cafiyey haddaan biyo lagu dardarin oo biyo la taataabsiin saynu hadda ka hor soo sharaxnay dhiig ahaan dhiig oo dhan waa najaaso laakiin kaas neefka la gowracay oo duulay oo soconayo masfuuxa maaha dhiiggan kaloo hilbaha saaran oo ku haray dhiigba ha ahaadee markaas haddaan biyo lagu marmarin waa la cafiyey cafis baa laga dhigay dayib beerka iyo beeryaradu waa dhiig iska fadhiisooo kaleo waa lacfi waxaa kaloo najaasadii ka mida wal qayxu malaxdii iyo wal qayu matagi matagga hadduu marka yimaado xagga shisho caloosha najaaso wey taasina waka caloosha hadduusan wixii aan ka imaan ee qofku waxyaalahan xaakooyinka caliyada iyo tufayo ama xaggan maskaxda ka soo go-aya ama halkan laabta ka imaanaya ama qofku markuu seexdo afkiisa dhareerka ka qaarka dadka qaarkiisa dhareer ka yimaado laakiin caloosha shishe aan ka imaan waxba najaaso lagu xukumi maayo mar haddaan loogeyn inuu shishe ka yimi waxaa kaloo najaasadii ka mida walkalbu eygi walkhinziiru doofaarkii wa farcu axadihimaa labadaa midkood wixii ka farcamay labadaa midkood iyo wax kalaa iska dhalay kuwaasna waa najaaso waxaa kaloo najaaso ah walmeytatu baktigii wax allaale wixii baktiyey taksi yaroo baktiyaba ha noqdo qofkan tukanaya wax baktiya hadduu dharkiisa saaran yahay ama uu ku dul taagan yahay ama jirkiisa saaran yahay lama rabo najaasaa la xidhiidha meytaa la yidhaahda wixii baktiye weeye iyo wa shacruhaa meytada timaheeda wa dilfuhaa iyo meytadaas raafkeeda waa qajaafulahaas iyo waxaas raafafkaas waxaasoo dhan baa najaasadii ka mid ah macnaha baktiga oo dhan baa saas ah marka waxba inaadan laga soo reebin baa la rabaa lagu dhaho xataa timihii baa la mid ah cidiyihii baa la mid ah raafafkii baa la mid ah wa jilduhaa maqaarkeedi meytada baktiga maqaarkeed waa bakti shay nool xataa haddii shay nool haddii maqaarka laga siibo lamaba ogole waa bakti buu ka dhigan yahi wa cadmuhaa iyo lafteed lafihii baktiga xubnihii oo dhan baa lagu tirinaya wux mar hadduu bakti ka yimid wixii baktiyey waa najaaso ilaa meytata alaadamiyi binu aadamka meydkiisa mooyaane binu aadam dhintay waa wax naftii ka dhacday isaga najaaso maaha iyo wasamaki kalluunka iyo waljaraadi ayaxa saddexdaa mooyaane saddexdaasaa laga soo raba binu aadamka hadduu dhinto xataa gaal hadduu yahay waa najaaso la dhihi maayo kalluunkii iyo cayix iyo walmudakaata tii la gowracay almubaaxa akluhaa cunideeda la baneeyey cunideedu bannaanta shay la gowracay shay markii la gowraco in la cuno ay bannaan tahay wey haddii waxaan awalba la cuni jirin la gowraco gowracu waxba u tari maayo dameere la gowracay maxaa laga faa'iidaya iyo wixii la mida almubaaxa akluhaa baa la rabaa kuwaa mooyaane hadda neef riman haddii la gowraco caloosha ilmo yar ugu jiro janiinkiiba caloosh ku jira gowracaas tan weyn la gowracay baa u gowraca neefkii cararayoo leebka lagu dhuftay bismi illaahi la yihi saas ta la gaari waayo waa la mida neef wax nool haddii xubin laga soo gooyo xubinkaa la soo gooyey ama ka soo go-ay wuxuu xugunkiisu noqonayaa shayga laga soo gooyey oo baktiyoo kale shaygaa haddii baktigiisu la ogolaana xubinkaana waa la ogolyahay haddaan la ogolaynna lama ogola shaygaas hadduu baktiyo hadduu daahir ahaa shaygaana waa daahir hadduu najaaso ahaan lahaana shaygaana waa daahir xubinkan binu aadan xubin baa ka go-ay qof binu aadana xubin ka go- ama kalluun baa xubin ka go-ay ama ayax waa daahir mushkilaadkaa iska dhacaya qof xubinkiis baa go-ay qofkii intiisi kale waaba noosh xubinkan ka soo go-ay ama kalluunka ama ayaxan waa daahir wixii kale iyagoo nool xubinkii ka soo goa geel iyo ari iyo lo iyo wixii la mid a waari iyagoo nool xubin laga soo gooyey ma noqonayaan lama isticmaali karayo waaya taasna halkaasa baa la marinaya ayib keliya xoolaha la dhaqda hadda timaha xoolaha xayawaanka ma'kuulka suufkiisii iyo baalashi waxyaalahaas wabarkiisii iyo rishkiisii iyo timahaas dee xoolaha hadda xeryo xeryaha iyo meelahaas iyo timahaas xoolaha waa iska daahir famataa laaqad markay la kulanto famataa waktigii laaqad ay la kulanto haadihi midaan annajaasaatu ee najaasooyinka hadda najaasooyin baa lasoo tiriyay khamradii baa laga soo bilaaba najaasooyinkaasi markay la kulanto fawba al insaani qofka maradiis ow badanahu qofka jirkiis aw musallaahu makaanu tukadkiis aw kayrahaa ama kuwaa la sheegay kayrkeed oo min aljaamidaati waxyaalaha kaleoo qallalan ah oo qofka ubadiisa iyo masalihiisa iyo dirintiisa iyo ushiisa iyo alaabta kaleoo jaamidaadka kale ah iyo najaasadaas markay kulmaan maca ruduubatina la- ay kulmaan qoyaan maceed oo fiihaa fi najaasati najaasadii baa qoyan najaasadii oo qoyan baa waxay taabatay qofkan maradiis ama qofkan jirkiis ama meeshuu ku tukanayay ama alaabtiisi kaloo qallanaayo uu watay aw amase najaasadu ma qoyanee fii mulaaqiihaa kay la kulantaa qoyan najaasada hadday doontaa qalanaatay cidday taabatay baa qoyan qofku hadduu qoyanaa ama maradiisu qoyanayd ama meesha dhulkaa qoyanayd fii mulaaqiihaa kay la kulantaa qoyan wey waa la kala fiirinayaa markaas inay cayniye tahay iyo inay xukmiye tahay cayniye iyo xukmiye kii kitaabka horaa inoo soo sheegayo fa in kaana lahaa haddii najaasada u ahaaday dacmun dhadhan aw lownun ama midab aw riixun ama ur waa najaasadii cayniyada ahayd midda intaas midkood leh sidaa hadday tahay oo najaasadii urteedi waa soo uraysa ama midab bay leedahay indhaha lagu arkaya ama dacmi bay leedahay iyo dhadhan wajaba waxaa waajiba qasluhaa la mayrideeda in la mayro xataa yazuula ilaa uu ka zuulahayo wasfigaas wasfi maxaa la dhaha tilmaanta ilaa ay ka zuulayso tilmaantee midabka ama dhadhanka ama urta waa wasfi waa sifa moogta saddexdaa kii jooga ilaa uu ka zuulayo waa in la dhaqo najaasaha meesha saaran waa cayniyo waaba ka uraysaa waaba ka dha- dhadhamaysaa waaye haddii la tijaabsho waaba ka muuqataa waa la dhaqayaa waa la dhaqayaa ilaa waxaasi meesha ka zuulaan saabuun iyo shay lagu xoqaya haddii loo baahdo wajaba shaygaa hala raadso waa waajib haddaasay laakiin iyadoon saabuunno la waxin iska dhaqmayo taasaa ku filan laakiin waa iska sunni in si fiican lo- saabuunta iyo wixii la mida loogu sii dhaqo haddii midabkii la zuuli waayo meesha dhiig bay baa lahayd dhiigga midabkiisi baa zu- maaro loo waayy dhiiggii baa meesha laga midabkiisi baa laga dhammayn waayo ama urtii baa laga dhammayn waayo ka raa'ixati alkhamri khamraa ka soo uraysa balaayaa ka soo uraysa maara haddii loo waayo sida loo dhaqayo oo loo dhaqayo daruuro ahaan markaas baa isan dhib u lahayn waa la iska isticmaali karaa markaas laba shay haddii isku yimaadaan meesha midabkiina ka muuqdo wixiina ka urayaan lama ogola hal meela taa lama ogola wuxuu yidhi marka wajaba qasluhaa la mayrideedaa waajiba xataa yazuula ilaa uu ka zuulay wasfigaas uma intuu zuulay ka bacdi yaziidu waa ziyaadinahayaa fii najaasati اlkelbi ayga najaasadiisii iyo walkhinsiiri doofaarkii sita kasalaatin lix mayri oo kale mar waa la dhaqo wixii baa lagu zuuliya waa kow lix kalea lagu daraya toddoba ha isla noqoto markii hore dhadhankii ama midabkii ama urtii baa la zuuliyey lix kalea lagu daraya wux haddii ay iyo doofaar kasoo jeedaan najaasadiis lixdaasoo waaxidatun mid ka mid oo minhaa ka mid a mamzuujatun lagu barxay lagu dheehay bituraabin ciid ciid baa lagu walaaqo lagu dara biyihiiba calow noqonaya markaasaa meesha lagu dhaqaya jeermiska iyo waxaan ka yimaada eygan iyo doofaarkan iyo wax kaloo goyn kara ma jiraan aan ciidda ahayn ciiddaasaa ka adag saabuun kasta iyo wax kastoo kale shaambo kastoo la keeno kama ma ma jari ka dhaalayir ayib najaasadu hadday cayniye tahay sidaas baa loo dhaqayaa bituraabin ciid mamsuujatun lagu dheehay oo lagu barxay lagu daray bituraabin oo dahurin turaabku waa inuu yahay dahuurin mid wax sii dahiraya ciid najaasaa lama rabo mid dahuuraa la rabaa ciid najaasaa iyo mid mustacmala iyo looma baahna najaasadu hadday xugmiyo tahana waa tan wain lam yakun haddowsan ahaanin lahaa najaasada dacmun dhadhan iyo wa lownun midab iyo wa riixun ur kala baro haddii lagu dhaho najaasada cayniyadaa sheeg waa middaa hore aan soo marnay oo ama dhadhan ama ur ama midab leh najaasada xukmiyadaa sheeg haddii lagu dhahana waa middaan dambe oo hadda aan marayno oo aan lahayn dacmi ama dhadhan ama midab ama ur midna ma leh sidaa haddayt in kaanad hadday ka ahaatay najaasada iyadoo aan intaa midna lahayn min alkelbi ay iyo walkhinziiri doofaar hasalahaa qofkii dhaqaya waa mayrayaa sabca khasalaatin toddoba mayri maxaa toddoba looga dhig maxaa mar ciidda loogu darayaa waa tacabudi diintaa ku amadhay samee adiga lama rabo ka hor imaatin baa lagu leeyahay waa lagugu addoonsaday adigu hawshaan qabo laanna hadde waxaa jira wax iska tacabudi oo caqligaaduba uusan adiga garan karin haddaa qofku yidhahdo maxaa salaadana afar looga dhigay tanna saddex ragcadood looga dhigay tanna laba looga dhigay adiga saanaa lagugu addoonsaday samee caqligaadu ma keeni karo wax looga dhigay lagumana dirsan hawshaa qabaa lagu yiri qaabkaa u tuko waaya toddoba jeer baa la dhaqayaa toddobadaasoo waaxidatun mid oo minhaa ka mida mamsuujatun lagu dheehay bituraabin ciid turaabkaasoo dahuurin wax sii dahiray ayaa lagu darayaa haddii meesha najaasadu gaadhay ciid ay tahay dhul baa kaa najaasoobay ay iyo doofaar baa kaa najaaseeyey waxaana la rabay in ciid lagu daro dhulkiina isagaaba ciid ah ma ciid kalaa lasoo qaadin oo dhul kalea ciid laga keenin mise isagaa ciiddiisu isku filanta maxaa la samaynaya ciiddeedaa isku filan iyadaa ciiddeeda haysata ciid ciidu keen maxay tarasaa iyadaaba ciiddeeda haysata middaan boorkeeda iyadaa haysata ka ciiddeedaasaa iyada ku filan waaye ayib wain kaanad hadday ahaatee najaasadu min gayrihimaa labada xayawaan keyrkood ay doofaar waxaan ahayn bay najaasadu ka timi waana xukmiyo waa xukmiyo waa maxay halkaana waxaa lagu xukumayaa wax inay soo gaareen najaaso ah qasalahaa waa mayrahayaahaa najaasadaas maratan hal kol waaxidatan oo keliya hal mar ayuu mayraya biyaha insaan loogu dareeriyo meesha waaba ku filan wayajibu waxaana waajiba sabulmaai biyaha ku shubidooda cala almutanajisi ka najaasoobay dushiisa baa biyaha lagu shubaya idaa kaana almaau biyuhu markay yihiin duuna qulatayni duuna alqulatayni laba qulatayn kuwa ka yar shayga najaasoobay biyaha lagu dul shubaya biyaha kor laga keenaya maraa kaa najaasooday ama weel baa kaa najaasoobay weelka inta la qaado biyaha la dhex gelin maaye biyuhu mar hadday laba qulateen ka yiryihiin biyaha kor laga keenayaa maradaa najaasadaabaa dusha looga keenaya ama weelkaa dusha looga keenaya waay biyaha dusha looga keenaya shayga waa haddii biyuhu laba qulateen ka yiryihiin duuna qulateyn laba qulateyn wuxuu yidhi dhulka baaxadiisu intaa la eg tahay baa horta boos ahaan ay geli karaan waxaana ay u dhigantaa maanta laba boqol toban iyo lix litir kitaabkii horena hadee intaas laba boqol oo litir meelahaas inuu ku sheegayaan filaya fuusta waa inaga ilahayn hal fuust qaar baaba wax yar ka dhima nustanog oo kale ama wax yar oo kale ka dhima fuustada kan laakiin laba boqol oo litir waa toban tanag soo ma waaye toban iyo lix litirna waa tana kale oo afar waa tana wax dhiman lix iyo toban litr tobanka litr la waa nusar ma ogta waaye marka labaatan litr ma dhab labaatan litr ma dhama laba boqol toban iyo lix litr ba ku sheeg xisaabaadkaas kutubta qaarba in bay ka dhigaan biyihii marka intaa ka yar waa biyo qulateyn ka yar intaas iyo wixii ka badanna waa biyo badan marka inta biyihii baafka layskaga shubo maradiiyo najaasaha layskaga dhex ridi maayo biyaha la rabay kor inay ka yimaadaan soo maa kadee kor lagama keenin shayga najaasadaha baa kor laga keeno biyihii baa lagu dhex rida taa lama rabo biyihii mar hadday yar yihiin ilaa biyo baaf iyo meeshan ku jirana qulateyn kaba yarba waxoogaa yare waaye sidaas baa iyana loo daahirinayaa dahaarada qofku hadduusan baran iyo sida wax loo daa loo dahaaro qaadanayo ama wax loo dahirayo waxaa laga yaaa wixii oo dhan weligii inay ka khariban yihiin oo u qaba inuu wax iska wax u saxan yihiin shaygii najaasada mar haddii kor laga keeno wixii oo dhan waa isla najaasoobeen biyaha badan laakiin haddi wux biyo badan yihiin dhib ma leh kii kor laga keenaba shaygii haddii najaasadaa kor laga keeno iyo haddii biyihii kor laga keeno khasabad lagu furo iyo kii kor laga keenaa waa kii kale dhib male ila biyihii baa tirada ka badane waatana biyihii yar haddii shaygii naja shaygii mutanajiska ahaa mutanajis baa la dhahaa shaygii mutanajiska haddii kor laga keeno waa kan fain adkhala hadduu geliyo qofkii almutanajisa shaygii najaasoobay bow fiihi fi lmaai lqaliili biyihii yaraabu geliye biyaha yarna waa biyahee waa biyaha ka yar laba qolatayn wakaa shaygii buu dhex geliyey lam yadhur ma daahiroobahayo shaygii mutanajiska ah ma daahiroobayo shaygii maradii meesha najaasada lahaydoo meesha la geshay ma daahiroobayso tusaalaha watanajasaalmaa-u biyihii biyihiina waa najaasoobeen laftoodii wa mulaaqiihi wax allaale waxay taabtaana waa najaasoobeen kulli waa isla najaasoobeen soo lama garan masaladaas wixii oo dhan waa isla najaasoobeen weyjibu waxaa ku waajiba calayhi qofka dushiisa alistibraau istibri ishubin iska hubin muxuu iska hubinayaa min albawli kaadida inuu iska hubiyo qofkii kaadi markuu rabo inuu ka dahaaro qaato ka istijaysto horta intuusan biyihii isku shubin waa inay iyadii go'day oo iska hubiyo go-id maaha waay go'day misnaha iska sii hubiyo inay dhammaatay haddii kale kaadidii weli jidho uu biyahan meeshii kusii qooyo oo isagii iyo jirkiisii iyo dharkiisii iyo wixii o dhan ba isla sii najaasoobaya ha iska hubiyo xataa yaqliba calaa dannihi malihiisa ilaa ay uga qaalib noqoto qofkan ilaa xaqiiqada malaha ilaa ay qaalib u noqoto malihiisa annahu bowlkii kaadidii u celi damiirka laa yacuudu inuusan soo noqonayn walaa yakhruju inuusan soo baxayn mar dambe dee meeshii wuxuu ogaaday oo malihiisa u adkaaday oo u batay inay dhammaatay wax damboo soo baxaya jirin soo noqonaynin marakan markaasuu iska nadiifinaya waa inuu iska hubiya laakiin marka hore haddou xoogaa socsocon kara iyo haddii xubinkii kaadida ka timid ou kaadidii saas uga dhammeeyo haddou tanaxnux iyo la yimaado oo xoogaa qufac iyo waxaasi haddii kaadi meelaha ku jirhay uga soo dhammaadaan sidau ku samayn karaba markay wixii ka dhammaadaan oo saa u maleeyo buu malahaasoo qabsanayaa sibiraa la yidhahda shaki iyo balaayo inu isku abuurana lama rabo oo markasta is yihahdo waxba kaama dhammaan dadka kale dabeecadaha qof waa marka u horeysaba markii wixii ka yimaadaan aan dhibic dambaba ka imaanay qofna waxaa laga hadba wax ka yimaadaan marka da taas waxaa loo bandhigayaa curfiga iyo dadkaasi isku u kala duwan yihiin ama dabeecadahooda kale yihiin hadduu marka markay istibrahani waajib noqonayo waa hadduu u maleeyo kaadidii in wax soo noqonayaan hadduusan istibraha samayn oo iska hubin ama hadduu ogyahay inaan waxba soo noqonin istibruhu waa iska sunna waajib ma istibraha lagu xeel dheeraado waswaas iyo dhibaato inuu keenaa way keeni kardhaa waa inuusan waswaaskaas gaarin uma intaa ka bacdi yastanjii qofkii waa istijaysanahayaa kaadidii buu iska dhaqaya iyo wixii kaloo iska dhaqayo iska mayraya qofkii waa isijaysanaya wa yurqii wuxuu raaricinayaa duburahu dabadiisa u raaricinaya sidii qof doconayoo kale si uu u dhaqo wax allaale wixii meeshaas inta muuqata xataa yaqsila ilaa uu ka mayrayo maa shayga fii dabaqaatihi laalaabkiisa ahaaday oo min anajaasati najaasaa ilaa uu intaa ka mayrayo ilaa uu intaa ka mayrayo meeshaasaa najaaso ugu harharin kaadidii iyo saxaradii iyo waxa meelaha laalaabkaayo dhan saas usoo raaricinayaa si ay wixii uga soo wada baxaan oo u dhaqo markaas wayadlukuhu dalkii buu sameynaya wayadlukuhu duburtii wuu ku jiidjiidayaa gacanta macnaha wuu marinaya waa dhaqayaa wey xataa yaqliba ilaa ay uga qaalib noqoto calaa dannihi malihiisa zawaalu dacmi najaasati najaasada dhadhankeedu inuu zuulay iyo wa lownihaa midabkeedii iyo wa riixahaa urteedii waxaasoo dhan inay meesha ka dhammaadeen ayib saasuu samaynaya gacantaana hadhowta waa iska mayrayaa qofku wamataa waqtigii laaqati najaasaatu dambas iyo boor iyo saabuun iyo u heli karow gacnaha iskaga dhaqaya wamataa waqtigii laaqati najaasaatu najaasooyinku ay la kulmaan najaasooyinkii almadkuuratu lasoo sheegay najaasooyinkii lasoo sheegay markii ay la kulmaan maxay la kulmeen maxaa ku xiga almaa taasoo ka gooyay midkan sharaxaa qoray almaa biyo najaasooyinkii lasoo sheegaa biyo ku dhacay biyaha waa la fiirinaya fain kaana hadduu maagaas yahay qulatayni laba qulo laba qulatayn lam yanjus ma najaasoobayo maagaas biyahaasi ma najaasoobayaan biyo laba qulatayna waxaas qulatayn bay gaareen ma maqash qulatayn bay gaareenoo ma najaasoobeyaan mar haddii najaasadii ku dhacday ilaa in hayarat inay najaasadu dooriso mooyaane dacmahu dhadhankiisa aw lownahu midabkiisa aw riixahu urtiisa axadu halaaati kaafin baa la yihahda saddexda midkood waa kaafi saddexdu inay isku yimaadaan hamoodin in la rabo dhadhanka keliya baa ku filan ama midabka keliya ama urta keliya biyo badan najaaso ku dhacday waxba kama qaado ilaa isbedel inuu dhaco ama xagga dhadhanka ama xagga urta ama xagga midabka ah intaa midkood inuu dhaco mooyaane oo biyihii oo berkedan ama webigan ama balligan najaasadii dul soo baynayso haddaan saddexdaa midkood isbedelin biyo badan weeyaano biyihii waa lagu dahaaro qaadan karaa najaasadan dhankaasi kaga jira adna dhankaasa ka isticmaalas waaya wayadhuru waa daahiroobayaa biyaha badan oo najaasoobay biyo badan baa najaas ku dhacda biyaha laftoodu daahir bay noqonayaan goorma bizawaali tagayuri doorsoonka zuulidiisa biyihii badnaa haddii doorsoonkii ka baxo isagaa naftiis doorsoonkiibaa naftiisa u zuulay say ugu jireen baa doorsoonkii ka ba ama biyo kale iyo roob kale inta yimid way ku darmadeen ama waaba lagu shubay biyo kale iyo wixii la mid a doorsoonkii baa ka ba-ay daahir bay noqdeen laakiin haddii zacfaraan iyo khal iyo ciid iyo ee waxaa lagu dardaro barafuun iyo miski iyo oo la yidha urka hal- hala qariyo wax udgoon halagu ha lagu shubo ma anfacayso wain kaana hadduu yahay maagaasi aqala mid ka yaraan badan minhaa qulatayn biyihii qulatayn bay ka yaryihiin najaasana waa ku dhacda yanjusu maagaasi waa najaasoobahayaa bilmulaaqaati la kulan najaasada saas ula kulanto biyo waa najaasoobe biyo yaroo qulatayn ka yar tanag iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo wixii la mid a baa na baa najaasadii ku dhacday la kulankay saa ula kulantay waaba najaaso midab ha ka fiirin dhadhan ha ka fiirin ur ha ka fiirin xoogaa yaroo qof wato haan iyo ugu jira inuu yidhahdo bal midabkaan fiirinayo urta iyo dhadhanka iyo lama rabo inuusan masaladaa fahmin baa la garanaya hadda waxaa ka fiirsho kuwa waxba lagama fiiriya saa najaasada ma ugu dhacdo waa najaasoobe wain lam yataqayar ilaa waabatan hadday doonaan yaasan doorsoomi doorsoonba ha fiirinba axkaam laga lama xantaa la yidhaha yadaa wixii kugu soo dhici lahaa kuu sheegin moogta wain lam yataqayar yuusanba doorsoomin hadduu rabo biyo yar soo ma yuusanba doorsoomin najaasa ma ku dhacdo najaaso wey biyihii yaraao najaasoobe hal sibaa xal loogu heli karaa waa sidaan wayadhuru waa daahiroobaa biyaha yaroo najaasoobay bibuluuqihi gaaridiisa qulatayni laba qulatayn laba qulatayn haddii biyihii gaaraanoo la gaarsiiyo oo biyo kale lagu badiyo oo markaa eh, midabkii iyo urtii iyo dhadhankiina caadi noqdaan sidaa un keliya daahir ku noqon karaa waaya masaladaasna waa taas wamataa waktigii laaqata ay la kulanto annajaasaatu najaasooyinkii almadkuuratu lasoo sheegay khamre iyo wixii ka dambeeyey maa'ican shay qoyan dareero ah oo khayralmaa biyo aan ahayn horta biyo hadday kaa xumaadaan sida loo samata bixiyo waa laguu sheegay hadday biyo badan yihiin ur iyo dhadhan iyo midab haddaysan iska bedelin waa caadi hadday kuwaa iska bedelaanoo hadhow waxaa iska baxaanna waa caadi biyo yar hadday yahaanna nijaasa hadday ku dhacdo daaqadday ka bixin ilaa in qulatayn la gaarsiiye mooyaane wax kaloo dareeraha baa kaa nijaasoobay ka war waxa weeyaan intaasoo fuusto oo malab ah ama caano ah ama saliid ah ama s- subag iyo sixin ah baa qofkii najaasa kaga dhacda maac najaasooyinkan hadday la kulmaan maa'ican shay qoyan oo khayral maa'i biyo aan ahayn waxyaalaha kaloo dareeraha ah tanajaza waa najaasoobaya bimulaaqaatiha shaygaas maa'icaas waa najaasooba bimulaaqaatiha la kulankeeda najaasada saas ugu dhacday qulatayn iyo qulatayn la-aan lagama fiiriyo kuwaan ha ku wareere lagama fiiriyo kuwaan mu najaasa ma ku dhacda bes weeyaan qaliilan aw kaiiran mid yar ahaayaa waxaan maayica qaliilan xaaluu yahay xaala kownil maa- maani- ma- maayici shaygan maayicaayo qoyan qaliilan aw kaiiran ama ha ahaado wax yar ama ha wax badan tagayara doorsooya ow lam yatagayar ma doorsoomina doorsoon iyo doorsaan la-aantu waxi aan ficil ahayn biyaha la- laga fiirinayay biyaha badan ya- qaliilan aw kaiirana waxaa laga fiirinaya xagga biyaha walaa yadhuru mana daahiroobaya qaado weligeed dee see loo daahirinaya siyaalo kale in loo isticmaalo mooyaane dahaara meeshaa ma taallo xoolo iyo waxaa la siiyo walaa yadhuru mana daahiroobayo sidaas buu iska noqonaya kaasina waa kaa marka nidaamkii oo dhan saasuu inoo ku caddeeyey oo inoo ku sharax qofku saasuu marka isku ilaalinaya oo arrintiisi oo u maamulanayaa oo ula soconayaa dahaaradiisii iyo siday ugu fiicnaan lahayd markaasaa wixii u saxmayaan oo u hagaagayaan ayib shaygaasi marka mar haddou sheegaa yahay saasuu ku najaasoobi ama ha bato ama ha yaraado ama ha doorsoomo ama yuusan doorsoomi darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab